الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay kitaabkeennii caqiidat lwaasitiya waxa uli sheekhu waa min usuuli ahli sunna ahlu sunnaha usuushooda waxaa ka mid a iyo qawaacidda qawaaciddooda atasdiiqu rumayn bikaraamaati alawliyaai awliyada karaamooyinkooda iyo waxyaalaha ilaahay ku maamuusay in la rumeeya usuushooda ayay ka mid tahay awliyadana waxaanu idhi waa dadka ilaahay ka rumeeyey ee ka cabsaday sida ilaahay inoogu sheegay ilaahay isaga ayaa inoo fasiray inoo macneeyey uma baahna markaa cid kale inay inoo macnayso oo ay inoo sheegto tirahdo wa mid caynkaa iyo caynkaasa karaamooyinka iyo ilaahay waxyaaluhu ku maamuuso in markaa la rumeeyo usuusha ahlu sunnaha ayay ka mid tahay waana waxyaalo ilaahay uu weliga gacantiisa soo marinayo oo lagu ayidayo ama loogu gargaarayo ama lagu sugayo ama diinta loogu hiilinayo wuxuu markaa gacantana ku haysto maaha e waa wax ilaahay isaga uu ku maamuusayo weeye karaamooyinka noocaasa ahlu sunna waaljamaaca waa rumaysan yihiin muctasilada iyo khawaarijta iyo qolyo ayaa diida oo waxay yidhaahdaan haddii aynu sugno dee saaxirkii iyo weligiiba isku qaldamaya oo saaxirkiibaa weliga ku qaldamaya weligiina nebiga ayuu ku qaldamaya oo mid waliba wax khaariqahoo aan markaa hore loo aqoonin oo caadada khilaafsan ayuu la imanayaa ahlusunna waljamaaca waxay qabaan markaa inaanay isku qaldamaynin waayo ta weliga iyo ta nebigu waxaanay isku qaldamaynin dee nebiga horta isagu nebadnimo ayuu sheeganayaa haddii markaasuu weligu nebadnimo sheegtana waxba kama jiraan ayay noqonaysaa tan saaxirkana waxa udhaxeeya weligu waa qofka ilaahay rumeeye ka cabsanaya saaxirkuna markaa kaan ilaahay ka cabsanaynin ee isagu jidhkiisa ka tallowsan weeye marka wa min usuuli ahli sunna waxaa ka mid a atasdiiqu bikaraamaati alawliyaai awliyada karaamooyinkeeda in la rumeeyo iyo wamaa shayga yujri allaahu ilaahay uu dureerinuu socodsiin calaa aydiihim gacmahooda ee min khawaariqilcaadaati caadooyinka waxyaalo khilaafsan oo sidii markaa caadada iyo ma'luufku ay ahayd shay markaa khilaafsan oo caadadiiyo sidii la yaqaanay markaa dilaacinaya oo jeexaya waxyaalaha ilaahay uu gacmahooda soo marinaya noocaasa in la rumeeyaa waxay ka mid yihiin usuushooda markaa khawaariq waa jamcu khaariq waa shaygaa khilaafaya markaa sidii jirtay markaa dilaacinaya wadaarnay weye caadaadna waa jamcu caada oo waa shaygii markaa caadada ahaayee la yaqaanay ee ma'luufka ahaa macnaha waxyaalaha ku imanaya weeye caadadii kawniga ahayd ee la yaqaanay khilaafkeeda sidii aynu markaa hore u soo tilmaannay amhiladeeda iyo tusaalayaasheeda aynu soo tilmaannay ninkaa taabicigaa sila bin hashim la odhan jiray ee inta uu faraskiisii meel bahagooyaa kaga dhintay ilaahay baryey ee u soo kiciyey u soo nooleeya dabeetana markuu halkiisii ku gaadhay yidhi caariye iyo ammaanu inagu hay alabta inooga roge markii koori laga rogayna dhintay sida calaa alxadrami iyo sacad ibnu abilwaqaas oo markaa bad iyo webi macal ciidankoodii markaa kala gudbay oo iska dulmaray oo markaas ahayd icaano iyo hiilin markaa islaamka loogu hiilinayo waxyaalaha caadadii iyo sidii la yaqaanay khilaafsane noocaasa ilaahay gacmahooda soo marinayo in la rumeeyo waxay ka mid tahay usuusha ahlusunna waljamaaca ay rumaysan yihiin waxaana uun yani laga maarmaanay in loogada sidaynu horeba usoo sheegnay horta weligu waa qofka mu'minka ah ee ilaahay rumeeye ee ka cabsanaya waxaan karaamadan ilaahay uu siinayana wuxuu isagu gacanta ku haysto maahee wuxuu markaas ilaahay isaga uu ku maamuusayo oo aanu markaas ogeyn ee sida markaa neefkiisa ka dhintay ee loo soo nooleeyey isagoo markaa meel maraya oo ilaahay cunto iyo raashin uu ku siiyo kuwaas weeye laakiin kuwan kale ee markaas aan diinta wax aliyaaliyo waxay kaga sugan yihiin aanay jirin ee haddana waxyaalo laga yaabo la imanaya yacni waxa weeyaan waa shaydaan markaas waxay xaggiisa kala imanayaane maaha markaas awliyo marka awliyadaa la diidan yahay awliyadaa wax laga sheegaya awliyada ilaahay sidaasaa markaas loo rumaynaya inay jiraan oo ilaahay baa inoo sheegay karaamadooduna usuusha ahlusunna waljamaaca ayay ka mid yihiin laakiin mushacwidiinta iyo shayaadiinta iyo kuwa caabudaya shayaadiinta waxoodaasaa markaa la diidaya oo aan laysku qaldaynin tii markaas awliyada markaas dhabta ahayd sidaa daraaddeed baa salafka waxaa laga wariyay imaamu shaafici uu kow ka yahay haddii aad aragto qof biyo dul soconaya ama haddaad aragto qof hawadaa duulaya ha iska rumaynin markaa oo ha u qaadanin weli inuu yahay acmaashiisa kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka unu bandhig hadduu qof kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka ku toosan uu yahay karaamo ayay noqonaysaa isaguna weli ilahay wey haddii aanu ku toosanayna ha ku degsoomin shaydaan baa xambaarsane marka waxaa ka mid a inay rumeeyeen bikaraamaatil awliyaai iyo wamaa yujri illaahu ilaahay wuxuu soo ku dureerinayu marinaya calaa aydiihim gacmahooda iyo min khawaariqilcaadaati caadooyinka sidii la yaqaanay wax khilaafsan oo markaa dilaacinaya ah oo fii anwaaci lculuumi waxaa ilaahay gacmahooda ku dureerinaya khawaariqulcaadaadka oo fii anwaaci lculuumi culumtii aqoonta noocyaalkeeda walmukaashafaati iyo marka waxyaalo loo faydi wa anwaaci lqudrati iyo awoodda noocyaalkeeda wata'siiraati iyo ta'siir iyo raad markaas ay samaynayaan iyo walma'huuri kii laga soo guuriyey rumayntiisa ama kalma'huuri sidii kii laga soo guuriyey oo kale can saalifi lumami ummadihii horreeyey fii suurati alkaafi iyo wakayriha ilaahay kaga soo guuriyey wa can sadri hadihi alumma iyo ummaddan awalkeedii oo min asaxaabati saxaabadii iyo wataabiciina kuwii taabiciinta ahaaya iyo wasaa'iri firaaqi lumma ummadda kooxaheeda yacni dhammaantood ama intooda hadhay wahiya iyaduna karaamadaasi mawjuudatun fiihaa ummadda dhexdeeda mid joogi weeye ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamahana waa jiraysaa oo karaamaadka waa laga helayaa waxa uu sheekhu leeyahay karaamadu ilaahay uu markaa dadka awliyadiisa ku maamuusayaa waxay u qaybsadaan laba qaybood qaybi waxay la xidhiidhaa xagga culumta iyo waxyaalaha la ogaanayo iyo waxyaalo loo faydayo oo la tusayo qaybina waxay la xidhiidhaa xagga awoodda yacni waxyaalo aan dadka cadigi karin oo la karsiinayo iyo ta'siir iyo markaa raad ay samaynayaan xagga culumta dee waxa qofkan waxa silaya oo uu helayaa waxaanu markaa kayrkii aanu haynin faham dheeraada baa ilaahay diintii uga furayaa taasi markaas waxa weeye markaas karaamo ilaahay markaa qofka uu ku karaamaynayo ou markaa ku maamuusayo in cilmi iyo aqoon dheeraada ilaahay u furo wattaquu llaha wa yucallimukum allah sida ilaahay yidhi alla ka cabsada ilaahay ba idin bari doono cilmi markaa idiin furi doone mukaashafaadkuna waxa weeye waxyaalo ilaahay u faydayo qofkan weliga ah oo yacni ama la maqashiinayo waxaan dadku maqlaynin ama uu arkayo waxaan markaa dadku aanay arkaynin waxaa markaa tusaale ahaan loo soo qaataa sida markaas lalakaayi uu marka karaamatulawliyaa ku warinayo ibnu xajarna markaa isaabaha uu ku soo aroorinayo abubakar baa ilaahay wuxuu daalac siiyey xaaskiisa waxaa uurkeeda ku jira markaasaa wuxuu ka warramay inay tahay inan waxa isidaa berigaa qalab lagu eegay iyo wax kale ma jirin laakiin ilaahay baa daalac siiyey in ruuxaa dumaray ay sido inan waxyaalaha kale markaa mukaashafaadkaahe loo faydayo iyaduna waxaa ka mid a xadiid imaamu lbayhaqi uu ku warinaya dalaa'ilu nubuwaha ibnu kasiirna markaa albidaaya wanihaaya isagana uu ku sheegay sanadkiisana sheekh albaani xasan uu ku tilmaamayo amiirkii muuminiinta cumar bnu khadaab oo maalin jumcaha mimbarka ka khudbadaynaya masjidkii nabowiga sala allahu calayhi wasalam ayuunbaa wuxuu ihi sidii khudbaddii u waday yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal war saariyaw xagga buurta war saariyaw xagga buurta war saariyaw xagga buurta buuri waa la yaabay arrinkii ayay weydiiyeen waxaan yar yaa cumar bnu khadaab yaa amiir almuminiin maxay ahayd yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal san adoo khudbadii akrinaya aada tidhi wuxuu hi waxaa lay tusay ninkaa saariya binu zaniim binu camri addu'ali baa la yidhaha nin saxaabadii rasuulkana ka mid ahaa weeye suxba ayaa u sugnaatay ninkaasoo ciidamadiisii ciraaq markaa ka dagaalamayey hogaamiyeeshoodii ka mida ayaa waxaa la tusay oo loo muujiyo ilaahay soo hordhigay isagoo cadowgii gees kasta kaga yimi oo isweer laga hayo dabeetana markii la tusay ayuunbaa isla markiiba u dhawaaqo wuxu uhi yaa saariya aljabal waar saariya waa lagu hayaa dhinac walba waa laga hareeraye waar buurta dabada geliyo dhufe iska dhigo oo dabeetana buurtuna xagga dambaha kaa ilaaliso dee xaggan horena idinku ciidanka iska eega saariya hadalkii ayuu sidii u maqlay telefoon iyo wax lagu wada hadlaana xilligaa ma jirin hadalkiibaa ilaahay sidiisii uu gaadhsiiyey saariya dabeetana buurtii ayuu markaa dabada saaray halkaasuu dhufays ka dhigtay oo ciidankii markaa iskaga difaacay yacni bal masaafada madiine iyo ciraaq udhaxaysa waa masaafo aada u dheer telefoonna ma jirin ilaahay baa markaa tusay waa laba arrimood baa halkaa markaa faa'iidadaa ku jira oo faa'iidad xaggii aragga ah oo cumar ibn khadaab ilaahay uu tusay faa'iidad xaggii maqalka ah oo iyadana saariya uu maqlay dhawaaqii cumar bin khadaab markaas waxa weeye waa karaamo ilaahay uu ku maamuusayey cumar bin khadaab iyo markaa saariye iyo ciidankaa markaa muslimiintu ay lahaayeenba markaa culumta iyo mukaashafaadku waa noocaa wax markaas qofku uu iska haysto oo uu iska leeyahay oo caasigaanu daalacannaayo halkan aanu kusoo tukanaayo yacni anagu saasaanu samaynaa wax jira maaha wax ilaahay markaa qofka uu siinayo oo isaga ilaahay gacanta ugu hayo oo qofkani aanu ogeyn weeye ee wuxuu ku hanjabayuu gacanta ku haysto ma aha ama uu ku faanayo wa anwaaci alqudrati iyo qudrada iyo awoodda noocyaalkeeda iyo ta'siiraadka iyo markaa raadadka yacni waxa ilaahay uu karsiiyo awoodsiiyo iyo ta'siir iyo markaa raad uu sameeyo waxaa markaa tusaale ahaan loo soo qaataa maryama markii ay nebiyulaahi ciise fooranaysay waa tii markaas xanuunkii jiridda qabsatay ilaahay waxa uu yidhi jirridaasun lul baa ilaahay yidhi yacnii rudab iyo markaa timir daraya ayay kuu soo daadin doontaaye waxaa kaloo markaa qisadii nebiyullaahi sulaymaan ninkii markaa cindahu cilmu min alkitaabi ana atiika bi qabla yartada ilayka darf intaanay ishaadu markaas bilig odhanin ayaan markaas soo qaadaya buuhi gabadha bal qiso lailaha cadshigeedii dabeetana waa kii soo hordhigay yacni waa awood ilaahay markaasuu dadka qaarkood u furayo ta'siir iyo raad markaas uu samaynayo oo ama kowniya ama sharciya masalan dadka qaarkood ayaa markaa hadalkooda iyo wacdigooda iyo waxsheegooda ilaahay taasiir iyo raad uu u yeelayaa waxaa la sheegaa culimmada qaarkood wucaadda ahaa in yacni aalaaf ama kumanyaal inay markaa ku islaami jireen hadalkooda amaba ay ku toobad keeni jireen waa yacni karaamo iyo maamuus ilaahay uu siiyey oo ibnuljawsi oo kale ayaa markaa la soo qaatay oo la yidhaahdaa noocyadaas ayuu ahaa markaas waxay rumaynayaan waxa ilaahay uu soo marinaya gacmahooda ee khawaariqulcaadaadka ahe culumta noocyaalkeeda iyo mukaashafaadka ayaa wixii loo faydayo iyo noocyaalka markaa qudrada iyo ta'siiraadka iyo markaa raadka ay samaynayso markaa iyo kii laga soo guriyey waxaa kaloo rumaynayaan waxyaalihii laga soo guriyey ee laga sheegay ummadihii horreeyey sida suuratulkahfi ilaahay uu inoogu sheegay qisada asxaabulkahfi oo kale waa qolo markaa qoom mushrikiina ayay ku dhex noolaayeen ilaahay bay rumeeyeen dabeetana waxay ka cabsadeen in arrinkooda markaa lagaga xoog bato way iskaga baxeen iyagoo ilaahay dartii u hijroonaya ilaahay baa dabeetana god buur hoosteed ku yaalla u fudaydiyey god markaa dhinaca shimaalka iyo waqooyiga u jeeda halkaas ayay galeen oo cadceeddu markaas aanay ugu soo gelayn oon jidhka aanay markaa ka fasaadinaynin haddana aan laga hoojinaynin marka ay soo baxdana dhinaca midig ayay uga weecanaysay markay dhacdana dhinaca bidix ayay uga weecanaysay meel ballaadhanoo waasicana waa kaga sugnaayeen saddex boqol iyo sagaal sannadood ayay halkaa hurdeen ilaahayna kolba dhinacuu u rogayey oo markaa kurayl aanu markaa udhibaynin oo qabow aanu dhibaynin oo aanay ku gaajoonaynin oo aanay ku oomaynin oo hurdo halkaa markaa ay iskaga jireen karaamo markaas ilaahay oo kuwaa markaa ku karaameeyey beh markii shirkigii iyo xumaantii ka baxdayna yacni waa la soo kiciyey oo ilaahay baa soo toosiyey waxaa ka mid ah qisadii nebiyullaahi maryam ee aynu markaa hadda sheegaynay tii markaa khudaarta markaa xilligeedii aan ahayn loo keeni jiray zakariya ugu iman jiray ninkii markaas ilaahay markaas uu dilay boqolka sannadoode kadibna uu soo saaray iyadoo lagu karaamaynayo axaadiidana markaa wax badan ayaynu ka soo tilmaanay dulqarnayn markaas iyo awooddii ilaahay siiyey iyo siduu markaa mashriq iyo maqribba u gaadhay ayaa ka mid a waxaasoo dhammi waa karaamaadka markaas awliyadu ay leeyihiinoo kuwaana way rumaynayaan wixii markaas ummadihii hore ka sugmay fii suurati riyaabi wakayriha iyo suuradaha kale ay sheegeen waa rumaynayaan wa can sadri haadihi alumma iyo ummaddan awalkeedii sadriga waxaa laga wadaa horraanteedii oo markaa saxaabadii iyo taabiciintii oo saxaabada markaa kuwii raacay iyagu aa nebiga soo galeen lakiin saxaabada la kulmaya kuwa wixii ka sugmay iyo firaqa iyo kooxaha ummaddu ay leedahay sida markaa qoladii markaa sakradda iyo dhagaxu ay ku duntay ee nebigu sala allahu calayh wasalam inoo sheegay sida usayd ibnu xudayr iyo markaa qisadiisii markaas aynu soo tilmaamaynay ilaahay markaas oo isaga iyo saxaabigii kale uu u fudaydiyey markaas inay markaas habeen mugdi ah ilaahay markaa isaga cabaad binu bishri inuu ilaahay laba tiriig siiyo oo dabeetana ay ku socdaan markay kala weecdeenna mid waliba qayb uu dhinac ula weecdo waxaa ka mid a markaa ducadooda in ilaahay markaas aqbalo sida markaa ka sugnaatay sacad ibn abilwaqaas xilligii cumar bin khadaab ayaa laga soo ashtakooday oo reer kuufaa ka soo ashtakooday dabeetana markii dambe ayuu cid ku diro wuxu uhi bal kuufa ha la tago dadkii run ayay ka wada sheegeen nin ka mid a ayaa wuxuu yidhi ninkani sariya ma raaco si simana dadka wuxuguma qaybiyo qadiyeed uu galayna markaa cadaalad kama sameeye buuhi yacni oo gef weyn iyo bareer ku ahayd markaa sacad ibn abilwaqaas oo casharadii ilaahay tobanka jannada loogu bushaareey ka mid ahaa dabeetana wuxuu uhi ilaahay ow hadduu addoonkaagaasi beenaalo yahay istus iyo ismaqashiis u kacay ilaahay ow cumrigiisa ninkaa dheeree ilaahu faqrigiisana dheeree ilaahay fitnana u bandhig buuhi weli ilaahay buu ahaa cabdimalik ibnu cumayr ninka la yidhaahyoo jaabir xadiidka ka warinaya wuxu uhi waxaan arkay ninkii oo gaboobay oo ay sunnayaashaasi indhaha ku soo dhaceen oo yacnii faqri halka uu ka taagan yahay yacni aanad malaynaynin fidnana ilaahay u bandhigo intuu waddooyinka istaago hablaha yaryareeriyanaya baan arkay buuri yacni waxa weeye waa weligaa ilaahay iyo saxaabiga markaas qiimaha leh ee tobankii jannada loogu bushaareeye ka mid a yacni dhibtaa u geystay iyo beentaa u ka sheegay marka waxyaalihii ummaddan sadrigeedii ee qaybteedii hore saxaabadiiyo taabiciinta ka sugnaadeen waa rumaynayaan wasaa'ira firaqi lumma iyo ummadda yacni kooxaheeda inta hadhay ama yacni dhammaantood oo sidii mucayana ku gaar maaha karaamadue qaybaha ay ummadani leedahay ee markaa haddaanay ahlubidac iyo ahlufujuur aanay ahayn markaas waa rumaynayaan waxaana firaqa hadda laga wadaa yacni ahlu qur'aankii iyo ahlu cilmigii iyo ahlu jihaadkii iyo kuwii tijaarada iyo markaa ganacsiga ku jira ee wanaagsanaa ee mu'miniinta ahaa ee markaa xaqa raacsana ee kooxihii markaa firaqii weecsanay loogama jeedo fii anwaaci lculuumi culumta noocyaalkeeda iyo walmukaashafaati waxyaalihii markaas loo faydayey yani waxyaalihii khawaariqulcadaadka ilaahay gacmahooda soo marinayay waa anwaaci lqudrati awoodda iyo karidda markaa noocyaalkeedii wata'hiiraati iyo markaa ta'hiirkii iyo raadkii ay samaynayeen iyo walma'huuri waxay rumaynayaan oo kale wixii laga soo raray ee laga soo guriyey can saalifi lumami ummadihii horreeyey fii suurati lkaafi iyo wakayriha iyo wa can sadri hadihi lumma ummaddan awalkeedi iyo qaybteedii hore min asaxaabati wataabiciina ka mid a iyo wasaa'ira firaqi lumma ummadda kooxaheeda dhammaanteed ama intooda hadhay wahiya karaamadaasi haddaba mawjuudatun fiiha ummadda dhexdeeda waa joogaysaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamo u dhacayana waa joogaysaa karaamadaa waa laga helaya waxaa ka mid a ee loo deliishaday inay ilaa qiyaami saaca karaamadu jirayso masiixu dajaal marka uu soo baxo wuxuu u yeedhayaa nin dhallinyaro ah markaasuu odhanaya ilaahnimo u sheeganaya been baad sheegtay buu odhanaya dabeetana labuu kala goynayaa inba jeexba meel buu ku tuurayaa dabeetana wuu dhex marayaa waa u yeedhayaayoo soo kaca buu odhanaya ninkii dhallinyarada haba haddana intuu isu yimaado oo ilaahay soo nooleeyo ayuusa soo hor istaagaya markaasuu leeya iminka waataan ku dileen inba meel ku tuuray wanigaa haddana ku soo nooleeye ma rumaysanta markaa rabbinimadayda ma rumaysanta inaan rabbiga ahay ma rumaysanta markaasuu odhaya maye hadda ayaaban ku xaqiiqsaday buu odhanaya inaad kii nebi maxamed noo sheegay ee uu nooga digayo inaad tahay hadda ayuunbaan xaqiiqsaday mar labaad buu dabeetana is odhanaya dil wuu dili kari waayayaa markaa ilaahay baa markaas karaamo iyo markaa maamuus siinayo wuu dili kari waaya markaas waa karaamo iyo maamuus markaa qofka dhallinyarada ilaahay uu ku maamuusayay wahiya karaamadu mawjuudatu fiiha ummadda mid joogi weeya ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha intaa wuxuu inooga soo hadlay sheekhu ahlusunna waljamaaca waxay qabaan ee xagga ictiqaadka iyo rumaynta ay ka qabaan intan ilaa kitaabka dhammaadkiisana wuxuu inooga warramayaa xagga camalka iyo waxa ay qabanayaan waxay ahlusunna ka rumaysan yihiin uma intaa kadib min ariiqati ahlisunna waljamaaca waxaa ka mid a itibaacu aahaari rasuulilahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wixii laga soo guriyey ee laga wariyey raacitaankiisa baatinan hoos ahaan wa daahiran iyo dul ahaanba inay u raacaan iyo watibaacu sabiili saabiqiina kuwii u horreeyey wanaagga iyo acmaasha saalixa iyo iimaanka iyo rumaynta kuwii horreeyey jidkooda in la raaca alawaliina ee horreeyey oo min almuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari ansaartii ka mid a waxau sheekhu leeyahay waxaa ka mid a dariiqada ay markaas raaceen iyo jidhka markaas ay raaceen ahlusunna waa waxa weeye oo ka mid a inay raacaan aahaartii iyo wixii rasuulka moxameda sala allahu calayhi wasalam laga soo raray ee laga wariyey hadduu qowliya wuxuu yidhi yahay hadday ficil tahay hadday taqriir iyo waxa markaa agtiisa ku sugnaaday ay tahay inay raacaan oo baatinan wa daahiran hoos iyo korba ay u raacaan ayaa ka mida markaa dariiqadooda oo wax nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaaday oo hadal kaga sugnaaday ama ficil kaga sugnaaday ama agtiisa lagu sugo inaanay markaa khilaafin yacnii cilmi iyo aqoon ayay ku raacaan cilmiga ayay markaa ku dadaalaan si ay markaa nebiga wixii looga soo guuriyey ee laga wariyey markaasay u ogaadaan ay dabeetana u raacaan hadday tahay xagga caqiidada aahaartii rasuulka wixii laga soo guuriyey raacaan hadday tahay xagga cibaadada hadday tahay xagga akhlaaqda hadday tahay xagga dacwada iyo baaqa markaa dadka diinta ilaahay loogu baaqayo wixii nebi maxamed ka sugnaaday ee laga soo guuriyey ayay markaas raacayaan aahaarta macnaheedu ma aha yacnii meeluhuu seexday iyo meeluhu fadhiistay iyo istaagiisii iyo meeluu istaagay macnaha loogama jeedo taasi markaas lagu raaci maayo haddii meelaha la raaco oo macaabid laga dhigo markaa fitno ayaa iyadu keenaysa sidaa daraaddeed baa geeddii markaa nebiga uu saxaabada hoosteeda kula baayactamay xilliga cumar bnu khadaab markuu arkay iyadoo lagu noqnoqonayo ayuu markaa jaray yacnii ibnu cumar oo kale ayaa markaa waxaa laga sheegay inuu xataa meeluhu nebigu ku kaajo uu ku kaaji jiray marka abihi iyo jumhuuru saxaaba marka arrinkaa way ku khilaafeen oo isagu markaa itibaaca nebiga oo dhammaystiran ayuu uga jeeday laakiin waxyaalaha caynkaasoo kale ah ku raacitaankeedu ma sugnaa daahiran wa baatinanna wuxuu uga jeedaa daahirka waa wixii muuqda iyo camalfalkii baatinkuna waa wixii hoose oo daahirkana waxaa laga wadaa acmaasha muuqataa baatinkana waxaa laga wadaa acmaasha qulubta oo masalan xagga tala saarashada xagga cabsida xagga ilaahay noqoshadiisa xagga jacaylka xagga rajaynta waa acmaalu lquluub waa markaas kaga dayanaya nebigu sala allahu alay slm waa ka raacaya acmaasha markaa daahirkaana waa salaadii istaagii fadhigii rukuucdii sadaqadii xajkii soomkii acmaashaa markaa xubnaha laga qabto haddaba aahaarta rasuulka iyo wixii nebiga laga soo guuriyey dhowr qaybood baa loo qaybiyaa qayb nebigu cibaada ahaan buu u sameeyey wixii nebigu cibaadahaan u sameeyey inaynu raacnaa waa arrin laga maarmaana laqad kaana lakum fii rasuulilaahi uswatun xasana dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay baa leeyihi waxna waa waxuun markaas nebigu aan maqsuudu ahayn ee markaasi ahaanuun uga dhacay wuxuu u qasiyey ma ahayn masalan markuu soo xajinayey maalin ay afar dilxiji tahay ayuu soo galay macnaha inuu soo galo maalin shanaad iyo maalin lixaad iyo maalin toddobaad sida laysu taagayo maalinta carafo maalinta sagaalaad laysu taagayo maalinta sideedaad markaa mine loo tegayo wax maqsuudahoo loo qasiyey ma ahayne xilligiisii unbaa ku beegmay oo maalinta afraad ee dilxijo dhacay taasi markaas wax lagaga dayanayo iyadu maaha laanna waa wax itifaaq ahaanuun waafaqidun isaga dhacay macnaha meelihii nebigu markuu carafo ka soo noqday goshii markaa nebigu galay uu ku kaajay yacni weysadii fudaydu halaa ku weysatay ayaan kaga dayanaynaa waxba yacni wax sugan maayo waayo waa wax meesha uu ku qabsaday oo nebigu aanu u soo qasinin arrimaha markaas sidaa isaga dhaca ee aan markaa qasad cibaado loo samaynin iyada waxba laguma daydo waxna waa wuxuu caada ahaan nebigu u sameeyey wixii caada ahaan markaa nebigu u sameeyey ayada jinsi ahaan wixii caadadu keenaysa duu ku sugayin waa la sameeyaa in markaa uu maanic sharci diiday mooyne waxna waxa weeye sida ay markaa dabeecadda bini aadmigu keensanaysa wuxuu u sameeyey sida hurdadii oo kale sida cuntadii oo kale iyada asalkeedu yacni xagga yacni kayfiyada iyo qaabka mooyaane ayaduna cibaadaadka laga daydo ka mid maaha macnaha qaabku u seexday yacni inuu midig wax ku cunayey taasaa lagaga daydaa laakiin markaas iyadu waa iska arrin jibriyahoo qof waliba uu sameeyo waxay culimmadu isweydiiyaan nebigu timo dheer ayuu lahay oo hala buu lahay oo ilaa halkaa dhegaha soo gaadhayey timahaa in lala baxaa ma cibaada mise waa shay iska caado ah culimada qaarkood yani waxay dhaheen waa shay cibaadaah oo in markaa yani timaha iyo garkaba lala baxaa shay sunnaa weeye culimada qaarkoodna waxay dhahen arrin iska caado ah ayay ahayd waxaana sugan xadiidka saxiixaha imaam muslim warinayo in loo keenay ilmo yaroo madaxa badh la xiiray badhna laga tegey wuxuu hi dhammaantiin wada xiira ama ka wada taga marka haddii ay cibaado iyo sunno tahay timaha in lala baxaasee garhka oo kale dee wuxuu odhan laha u daaye ha ka xiirine laakiin wuxuu hi ama xiira ama daaye labadiiba isku mid ayuu ka dhigay qolyahan marka hadda timaha la baxaana waa sunno nebi oo nebi maxamed baa la bixi jiray olama baxaane waxay ula baxaan yacni qolada yada iyo markaa kooxda yada ayaa markaa timaha saa ula baxdo calaamad ka dhigatay hadday sunno nebi u jeedaanna garhkay had iyo habeen xiirayaan ayay joojin lahayeene nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi hala dayso waxaa kaloo markaa ka mida watibaacu sabiili saabiqiina kuwii u horreeyey acmaasha wanaagsan iyo iimaanta iimaanka kuwii u horreeyey jidkooda in la raaco alawaliina ee horreeye ee ummaddan qaybteedii hore ka mida ee min almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo antaara macnaha ahlu sunna waaljamaaca ayagoo markaas raacaya qur'aankii ayagoo raacaya wixii nebi maxamed ka sugmay haddana waxay ku raacayaan waxa weeye ku fahmayaan waa jidkii ay mareen kuwii ugu horreeyey iimaanka iyo islaamnimada ee horreeye ummaddan ka mida oo muhaajiriin kuwii u hijrooday madiina iyo ansaartii markaas ah ayaga ayaa sawaabka u dhowaa xaqa ayaga uga dhowaa ciddii ka dambaysay ayaga ayaa markaas ay diinta u fahmeen ayay markaas u fahmayaan ayaga ayay markaa jidkooda ay raacayaan raacidda markaas la raacana in la jeclaado ayay keenaysaa ma yidhaahdaan markaa saxaabadii iyo markaa dadkii wanaagsanaa ayaguna rag bay annaguna rag bay ahaayeen sidaanu doon ayaanu samaynaynaa ummadda ilaahay markaas u gargaaray oo xaqa ugu gargaaray oo inoo soo guriyey wey a'immadii waaweyneed ee ummaddu markaa isku waafaqday sida imaamu abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu markaa axmed dad markaas ilaahay diintiisa ugu gargaaray ayay ahaayeen markaa markaa waxay raacaan ahlusunna waaljamaaca kuwii ka horreeyey ee saabiqiinta ilaahay ku tilmaamay waladiina sabaquuna biliimaan rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan kuwaa jidkooda ayay raacaan ay u ducaynayeen muhaajiriinta iyo ansaarta ka mida uma intaa kadib min ariiqati ahlisunna waxaa jamaaca ahlisunna waljamaca waxaa ka mida qolada sunnaha wehelka iyo kumidowga ay ku midoobeen sunnaha itibaacu ahaari rasuulilahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wixii laga soo guriyey raacitaankiisa baatinan hoos ahaan wadaahiran iyo guud ahaanba iyo watibaacu sabiili saabiqiina kuwii horeeye u horreeyey iimaanka iyo islaamnimada jidkoodii in la raaco alaweliina ee hore min almuhaajiriina walansaari muhaajiriin iyo ansaar ka mida watibaacu wasiyati rasuulilahi sala allahu alayh wasalam dardaarinkii rasuulka raacitaankiisuna dariiqadooda ayuu ka mid yahay xaysu qaala meeshii uu yidhi calaykum waxaa laasimtaan oo aad ku dhegtaan bisunnatii aniga sunnahayga wa sunnati alkhulafaa iyo kuwa madaxnimada muslimiinta iiga dambeeya alraashidiina ee hanuunsan almahdiyiina ee la hanuuniye ama yacni hanuuninaya min bacdi aniga dabaday tamasakuu bihaa qabsada wacaduu calayhaa bilnawaajidi gowsameedyadana ku qaniina wa iyaakum idinka iyo waxaan idin kala digi wa muxdathaati alumuuri arrimaha la soo darisiin doonee diinta lagu soo dari doono fa ina kulla bidca bidca kastaa dalaala mid baadi'a weeyaan waxaa kaloo sheekhu yidhi dariiqada markaa ahlusunna waljamaaca waxaa ka mid ah inay markaa raacaan dardaarankii rasuulka uu nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidkii markaa saxiixa ahaa ee imaamu axmed iyo abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo xaakim iyo cirbaad ibnu saariya iyo arbiciinkana markaas ku jiray oo culimmada markaas in badan oo ka midina ay tasiixiyeen xadiidka wasiyadii iyo dardaarankii nebigu sala allahu alay sl saxaabada ugu dardaarmay wasiyada iyo dardaarankaasay raacaan oo ah in la qabsado sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo weliba khulafadiisa kuwa markaas uga dambeeya yacnii maamulka iyo madaxnimada ummaddiisa aqoon ahaan iyo camalfal ahaan iyo dacwad ahaan kuwa uga dambeeya ee khulafadiisa ah sunnahooda in la raaco ee weliba raashidiinta ahee hanuunsan ee toosan ee mahdiyiinta ahee la hanuuniye ilaahay uu hanuuniyey ama yacni lagu hanuunayey markaa arrimooda waxa weeye abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali alkhulafaa araashidiin kuwaasaa loo yaqaanaa afartaa khulafadiisa ahaa ee madaxnimada muslimiintana markaas uga dambeeyey kuwaas jidkooda in la raaco ayuu inagula dardaarmay kaa wasiyada rasuulka ilaahay caynkaasa ee sunnihiisa in la raacayo sunnaha khulafaa raashidiinka waxay jireeyeen ee aan markaa kada hor imanaynin markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii u jireeyeen sunnihiisa in la raaco dardaarankaa uu nebigu inagula dardaarmayna waa raacayaan raashidiin almahdiyiina min bacdi aniga dabaday wixii markaas ay jireeyeen sida markaa aadaanka labaad ee markaa cusmaan oo kale uu jireeyey isagoo markaa usuul jirtay markaa raacaya in la raaco oo lagu dhaqmo weeyaan marka ahlusunna waaljamaaca waxay markaas raacayaan dardaaranka nebigu ugu dardaaray sunnihiisa iyo sunnaha khulafaa raashidiinka ka dambeeya in la raaco ee weliba markaas sunnaha nebiga dee khilaafsan haddii ay dhacdo markaas mid khilaafsan in la arko waa loo cudur daarayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana la raacaya waxaana lagu xambaarayaa un kaa nebiga uu khilaafayo inaanu ogaanin waxaanu weliba aada inoogu sii adkeeyey wuxu uhi qabsada weliba gowsdambeedyadana ku qaniina aada iyo laxaad ugu dhaga weeye waayo wixii aad markaa foolasha ku qaniintaa waa kaa soo fakadaa laakiin waxaad doonaysa inaad goyso ama aad adkaysato gowsdambeedkaaad ku qaniintaa macnuhuna waxa weeye aada iyo laxaad ugu dhega oo yaan laydinka furfurin waxaa kaloo dardaarankiisa ka mid ahaa idinka iyo waxaan idiin kala digayaa arrimaha la soo darisiin doono weliba waa arrimaha diinta arrimaha adduunyada ayadaa asalku waa iska bannaan oo wixii markaas la sameeyo ee la soo kordhiyo dee diyaaraad ma jirin oo dabaabaad ma jirin oo waxaan markaa dhulka imika maraya ma jirin xilligaa waa bidco iyo waa arrimihii laynooga digay la odhan maaye arrimaha markaa waxaa lagu soo daray laga digaya waxa weeye waa arrimaha diinta waayo nebigu man axdaa fii amrina haada arrinkaygan diintaa qofka ku soo dara waxaan ka mid ahayn fawa raddun waa lagu celinayaa buuli waxaa kaloo dhacday nebigu sala alla alay sl madiine markuu yimi timirta oo ay markaa bacrimin jireen oo ubaxa kalaba intay soo qaadaan kadhadig ay dhex gelin jireen ayuu hi iska daaya farha saarina dabeetana sanadkiiba waxaa dhacday in xabad timiriba ama wax yari inay markaas ka midheeyeen markii dambu nebigu sala allahu alay slm wuxu uhi antum aclamu bi umuuri dunyaakum arrimihiinna adduunyada idinka ayaa garanaya markaasaa u farsamaynaysaa iminka innagu waa kaasoo riyaha ma kala reebno idaha laakiin waa la kala reebaa oo xillibaa dhalidooda loogu talagalaa haddii lagu sii daayo si riyaa laga dhigo neef markaa jilaal bay wada dhalayaan xilli walba wada dhalayaan waa le-anayaan markaa riyina xilligay doonan bay iska dhaliyan yacni waa farsamo ilaahay inagu ilhaamiyey oo aan aayad iyo xadiid midnaba tilmaamaya aanay jirin oo antum aclamu bi umuuri dunyaakum ayay soo gelaysaa marka arrimaha diinta waxyaalaha lagu soo daray ee bidcada iska ilaaliya maxaa yeeley wax kastoo lagu soo daray diinta waa bidco bidco kastaana waa dalaalo iyo waa baadi ayaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi maxaa yeelay waxay baadi u tahay waxay beeninaysaa hadalka ilaahayda alyawma akmaltu lakum diinakum ilahay wuxu uhi diintiinni waan idiin dhammaystiray markaad bidco la timaado waxay ka dhigan tahay ilaah uma dhammaystirin anaa dhammaystiraya waxay keenaysaa shareecadu inay naaqus tahay oo bidcadan lagu dhammaystirayo waxay keenaysaa muslimiintii hore ee saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkii ummaddan inay diintoodu naaqus ahayd innaguna aynu dhammaystirayno midda labaad waxaa la yidhi haddii bidco la isku shuqliyo ama bidco la keeno sunno ayuunbay meesha ka saartaa qole hadday bidco la timaado sunno ayuunbay meesha ka saaraan ummaddu markaa bidcadu inay kala tagto ayay keentaa waayo kuwa bidcada wataana in ayagu xaqii ku taagan yihiin bay ayay isu arkaan ummaddii markaa kale xaq haysanee dalaal baa ku sugantii ma yidhahdaan dabeetana sidaas ayaa lagu kala tagaa idan markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay kullu bidca dalaala bidco dhammaanteed waa baadi ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi bal u fiirso hadalkaas yacni kull waa alfaad alcumuum alfaadda markaa cumuum ha keentee bidco dhammaanteed waa cumuum ka soo fulay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga ayaa shareecada ilaahay ugu aqoon badnaa isagaa khalqiga ugu naseexo badnaa isagaa ugu faseexiyo hadal toosnaa isaga ayaa war ahaan ugu run badan hadalka nebigu aqoon buu ku dhisan yihi naseexuu ku dhisan yihi fasaaxiyo run buu ku dhisan yihi nebi maxamed baa yidhi kullu bidca bidco kastoo diinta lagu soo daro yacni mid baadiya weeye dalaal weeye baa nebigu sala allahu alay slam marka inaad adigu timaado oo aad tirahdo bidcadu waxay u qaybsataa shan ama lix bay u qaybsantaa bidco xun iyo mid wanaagsan baa kala jirta nebi maxamedna sidaa ku leeyahay yani taada waxba kama jiraan weeye haddaba waxyaalahan culimmadu ay sheegeen ay yidhaahdeen shan ama waxay u qaybsantaa lix mid weeyaane sharci ahaan wasfi bidcaba miduu ku dhacyo ma aha iyo inaanay markaa mid xasanoo wanaagsan aanay ahayn sida ay sheegayaan waxay isweydiiyaan culimmadu cumar binu khadaab baa wuxuu yidhi intuu ku soo baxay dadka oo tukanaya salaad taraawiixa oo midba gaar markaasu tukanayo ayaa wuxuu ku ururiyey ubay ibnu kacb iyo tamiima daari inay koob iyo toban ragcadood tukiyaan dabeetana dadkii ayay markaa tukiyeen habeen habeenada ka mida iyagoo sidaa u tukanaya ayuu ku soo baxay markii horena sisi gaargaara bay u tukan jireen markaasuu nicmat lbidcatu haadihi bidco waxa ugu wanaagsan tan markaa bidcada uu tilmaamayo cumar bin khadaab bidcada sharciga may ahayn maxaa yeelay inaanay salaada taraawiixda oo jamaaco lagu tukadaa bidco ahayn nebigu sala allahu alay slam saddex habeen ayuu tukiyey saxaabada kadibna wuxuu uga tegey isagoo ka cabsanaya in lagu faral yeelo marka asalka mashruuciyadda salaada taraawiixda iyo jamaaco in lagu tukadaaba waa mashruuc ee wuxuu markaa bidco ugu magacaabay dadka ayaa ka tegey oo keli keli u tukan jiray markii uu dabeetana isu keenay ayaa waxay bidco u noqotay wixii ay markii hore ku sugnaayeen iyo kala tagga ee shay bidcaho uu diinta ku soo daray may ahayn markaa man sanna fi lislaami sunnatan xasana markay culimmadu ka hadlayaan xadiidkaa nebigu yidhi qofka sunno wanaagsan jiraya mid horla maahae manaxaya weeye sida ictisaamka uu shaatibi ku lahaa qofka sunno noolaya weeye ama yacni wax wanaagahoo diintu ay sheegaysay oo loo sheegay qofka ugu horreeya ee dadku kaga daydaan weeye wuxuu markaa sheekhu yidhi watibaacu waxaa kaloo ka mid ah dariiqadooda watibaacu wasiyati rasuulilahi sala allahu alay wasalam dardaarankii rasuulka raacitaankiisa xaysu meeshay qaala uu yidhi isagoo la dardaarmaya calaykum waxaa korkiina haday bisunnatii aniga sunnahayga wa sunnati alkhulafaa'i iyo khulafadaydiiyo kuwa iga dambeeya yacni diinta iyo markaa madaxnimada muslimiinta sunnahooda alraashidiina ee hanuunsan ee toosan almahdiyiina ee la hanuuniyey min bacdi aniga dabaday tamasakuu bihaa sunnaha iyo sunnaha khulafadayda qabsada wacaduu calayha ku qaniya binawaajidi gowsta meedyada wa iyaakum idinkiin waxaa idin kala digaya wamuxdahaati lumuuri arrimaha la soo darisiin doono fa ina kula bidcatin bidco kastaa dalaala baadi weeye bidco kastaa waa dalaalo iyo baadi wayaclamuuna wallahu aclam halkaa inoogu joogo